xilli ay socdaan dadaalo xoogan oo lagu doonayay nabadeynta deegaanka xanan buure ayaa dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada deegaankaasi waxa ay muujiyeen taageero buuxda ay u hayaan howlaha nabadda waxa ay sheegeen inay ka daaleen colaadaha soo noqnoqday islamarkaana waxay dib u mulicsadeen saameynta xun ee colaadahaasi ay ku yeesheen noloshooda colaad wax ku faa'iida lama arag haatan ka hor haatan kadibna la arki maayo nabadda ha la qaato annagu waa qaadanay waana soo dhowaynaynaa maanta waxaan ka shaqaynaynaa naftanada nool iyo nafta naga dambaysa waxay ku noolaadaan oo khayr ahaan ka shaqaynaynaa ilaahuna nasiibaan leennahay ilaahuna nawaafaji baan leennahay ilaahu muslimkuna nala qaataan leennahay walaalnimada saas weeye daris wanaaggu saas weeye islaamnimadu sidaas weeye isjacaylku sidaasaa yuu keenaa waxaan isu dardaarmaynaa wax badan aa meeshaanu haawanaysay colaad darteed waxaa la rabaa wax badan inay dadka nabad la qaadi weydo oo nabad darteed ummadunta la buuxsanto sidii loo harsan jiray loo harsado waa inaan rag iyo dumar intaasba aan ka shaqaynaa dhallinyaro iyo odayaal intaas waa inaan ka shaqaynaa dacaayadaha iyo barabagandada in laga tagaa run ahaantii intaanu hadda maantay cid la leeyahay oo uga amaal sheeganaysa nabadda iyo nasriga aad haysataan cid heblaa ka shaqayday ma jirto waxa ilaahay noo keenay weeye ilaahay noo keenana aan uga mahadinno nicmada markii ilaahay looga mahdiyo waxay dhashaa ilaahay inuu nicmada kuu siyaadiyo waxaan u baahannaha intii muslina oo walaalaheenna inay nabadana la qaadato oo magaalada dhisno oo dhibaatadii shoo baraha iska dayno oo colaadda iska saarno waa la dhimaa caloosha aan isku furno aan walaalaha iyaga waxaan u baahannaha nabad ee laga soo kabanayo colaadihii ka dhacay xananburu ee laga soo kabanayo dhibaatadii dhacday ee soo socotay muddada shanta sana ah waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhallinyarada dhegayso doonta iyo dhammaan dadyooga ka soo jeeda xananbuuro in xananbuuro ay u baahan tahay nabad inay u baahan tahay wadajir xanan bure oo ka mid ahaa deegaanada kawuca ballaaran samaynaya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ah dhibaato ku reebay colaadaha haddaba dheeraaday hase yeeshee dadaallo xooggan ayaa hadda socda si xal waara lagu heli lahaa colaadaha deegaankan